بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك قرآن كريم كأه سورة سورة عبس وي آيات كذا وثنتان وأربعون لبي أفرتن ويان ما دام أن سورة مكة كسو دكتي waxay ka hadlaysaa xagga caqiidada iyo risaalada nabiga iyo waxdaaniyada ilaahay iyo bacdiga bacda almowt ayay ka hadlaysaa waxay ku bilaabatay suuraddu ay ka bilowday qisada ninkii oo indhowlaha ahaa indhaha la'aa ee cabdullaahi ibnu ummi maktuum ahaa oo nabiga u yimid calayhi salaatu wassalaam isagoo ka codsanayo inuu nabigu baro wixii ilaahay baray rasuulkuna wuxuu mashquul ku ahaa jamaaco waan arki doonaa waxaan ku faahfaahin doonaa sababu nusuulka jamaaco oo qurayshta kuwooda waaweyna ayuu islaamka ugu yeedhayay nabigu wejiga ayuu ururiyey oo kaduuday marka citaab oo nabiga la canaananayo ayaa soo degay oo muxuu ahaay isaga taa lagu canaananayo waxay ka sheekaysay insaanka suuraddu iyo gaalnimadiisa iyo kufrigiisa foosha xun kadibna waxay ka sheekaysay ilaahay awooddiisa koonkan iyo sida uu u sahlay sida loo noolaanayo ardadan korkeeda waxay ku soo khatintay suuradda kariimka ah qiyaamada iyo waxa dhici doono yowma yafiru lmar'u ayaa inoo iman doonta bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa sababu nusuulka wuxuu yahay ruwiya waxaa la wariyey ana annabiya sala allahu calayhi wasalama nabigeennu kaana mashquulan inuu ku mashquulsanaa maca sanaadiidi quraysh quraysh raggeedii waaweynaa yadcuuhum ila alislaam islaamka ayuu ugu yeedhayey wa kaana nabigeenna wuxuu aha yadmacu inuu damcayo fii islaamihim inay islaamaan rajaa'an yuslima atbaacahum dadka ay hor taagan yihiin ee iyaga raacsan inay soo islaamaan fa baynamaa goor rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay mushtaqilun uu ku daahsan yaho oo ku shuqulsan yahay biman cindahu dadkaa la jooga oo min wujuuhi quraysh quraysh madaxdeedii ah wejiyaasheedii ah jaa'a waxaa yimid cabdullaahi ibnu ummi maktuum ayaa yimid wahwa acmaa waa indhoole faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow callimnii ibar mimaa callamaka allaahu ilaahay wuxuu ku baray ibar wa karara daalika wuu ku celceliyey wa huwa laa yaclamu isaga oon ogeyn anna arasuula nabigu mashquulun inuu ku mashquulsan yahay maca haaulaa'i almushrikiin fa kariha wuu nacay rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam qatcahu inuu gooyo likalaamihi wa cabasa wejiguu uruuriyey wa acrada canhu wuuna ka jeedsaday wa qaala wuxuu ku yidhi fii nafsihi nabiga naftiisa isagoo isla hadlayo yaquulu haaulaa'i waxay igu odhan doonaan innamaa atbaacahu kuwa isagu raacsan alcumyaan waa kuwa indhala iyo wasafalatu kuwa hooseeyo iyo walcabiidu addoommo facabasa wajhahu wa aqbala cala alqowmi yukallimuhum aayaddaasaa ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaalaa cabasa wa tawallaa ayuu ilaahay yidhi cabasa nabigii calayhi salaatu wasalaam wejiga ayuu uruuriyey iyada oo nabiga la acnaananayo haddana waxaad arkaysaa ixtiraamkii uu ilaahay nabiga u hayay iyo towqiirkiisii yuu aayaduhu inoo cabbirayaan maxaa yeelay cabasta ma uusan dhihinoo hadalka isaga looma jeedinine sidii ruux maqan oo kale yaa looga warramoo waxaa layidhi cabasa wejiga ayuu uruuriyey nebi maxamed wa tawallaa wuuna jeedsaday an jaa'ahu liajli an jaa'ahu in uu u yimid al acmaa kii indhaha lahaa kii indhoolaha ahaa markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogaysiiyey nebi maxamedow lacallahu indhoolaha wuxuu mudan yahay yazakkaa inuu tahirmo oo waxaa weeye gaalnimada iyo akhlaaqda xun iyo waxaasoo dhan inuu iska dahiro ow amase yadakkaru uu waansamo oo fa tanfacahu ay anfacdo addikraa waanadu ay anfacdo amaa man qofkii istagnaa deeqtoomay oo madaxnimadiisiyo maalkiisa ku kibray oo ku deeqtoomay fa anta adugu lahu qofkaasaad tasaddaa aad u bambaxdaa nebi maxamedow wamaa calayka maxaa korkaaga saaran anlaa yazakkaa kaas oo deeqtoomay hadduusan dahirmin wa ammaa man jaa'aka qofkii kuu yimid yascaa isaga oo soconayo wa huwa isaguna yakh oo khayrka doonayo fii talabi alcilmi lilaahi oo khayrkana ku dadaalayo wa huwa yakhshaa ilaahayna ka baqayo oo maxaarimtiisa iska ilaalinayo fa anta adugu talahaa waad ka mashquushaa sidaas ayaa aayadahan ayuu ilaahay subxaana wa tacaalaa nebigiisii cadiimka ahae nebi maxamed ahaa yaa loogu yaa loogu canaantay marka waxaan jecel lahay aayadda inaan isdul taagno maxaa yeele macno weyn oo mabda aad iyo aad u ballaadhan oo dadku ayna fahmaynin ayay aayaddan u jidaysay iyo kuwo kaloo la mid ah horta waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas indhaha la yaraysi uu yaraysanayo iyo wax kale midna horta ma aha nabigu dacwadii uu wadayay islaamka unbuu u dadaal islahaa waana basharoo bini aadama waxyiga hadduusan toosinin isagu waxaa waa bini aadam wuuna gafayaa xaqana wuu asiibayaa marka sidaa daraaddeed markuu gafana ilaahay baa waxyiga ku toosinaya sidaa daraaddeed waxaa weeye mabda'a weyn ee qur'aanku uu jideeyey oo aan mabda' kale aan laga helin oo umamulmutaxida iyo ayi mabda' kale aan laga helin oo la rabo inay dadka muslimiinta ogaadaan waa sinaanta bini aadamka bini aadamka inaan loo fiirinin kanaa maalqabeen ah kanaan waxba haysanin kanaa qurux badan kanaa fool xun kan baa lixaadkiisi qaba kanna lixaadkiisii wuu waayey iyo waxyaabaha dadku ay ku miisaamaan inaan loo fiirinine ilaahay agtiisa inna akramakum cinda allaahi adqaakum miisaankaa in la saaro oo qofku wuxuu dooni ha ahaado waxaay faqiir ha ahaado qof boosa ha ahaado qof indhala ha ahaado wuxuu dooni ha ahaadee kol hadduu ilaahay rumaysan yahay iyo rasuulkiisa oo diinta ilaahay uu jecel yahay ilaahay miisaankiisa kaasaa ku weyn axaadiista ayaan arki doonnaa aayadaha ay isku macno yihiin cabase waxaa ka mid a oo aynu ku soo marray suuradihii dheerdheera oy ugu horreeyey suuratul ancaam oo ilaahay uu yidhi walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashi yuriiduuna wajhah maa calayka min xisaabihim min shayin wamaa min xisaabika calayhim min shayin fatadurdahum fatakuuna min aldaalimiin wakadalika fatannaa bacdahum bibacdin liyaquuluu ahaa'ulaa'i manna allaahu calayhim min baynina alaysa allaahu biaclamu bishaakiriin waidaa jaa'aka aladiina yu'minuuna biaayaatina faqul salaamun calaykum kataba rabbukum calaa nafsihi araxma aayadahaas cajabta badan oo nabiga lagu yidhi ha eryin kuwa ilaahay caabudayo bilghadaati waalcashi yuriiduuna wajha ilaahay biikhlaas iyo jacayl ilaahay iyo diin bay u caabudayaan kuwaa haddii ay soo jeediyeen nimankan kibray ee qurayshta ah ooy ku yidhaahdeen markaan annagu kuus lama fadhiisanayna meel dadka masaakiinta ah ee shaatiyaalkooda ay soo urayaan waana lagu ceebaynayaayo nimankii quraysh xukumayay bal waxay la fadhiyaan eeg baa nala odhane markaan annagu ku soo baxno waa inaad kuwaa dareerisaa bay ku yidhaahdeen nabigana isagoo leh caqabadan ama jiirtan hortaagan dacwada maxaa yeelay isaga iyo nimankaa waaweyn ee reer quraysha ee isagu uu ka dhashay bay carabta inteeda kale isku daawanaysay waannu isku eegaynaayo hadduu ka adkaadana waan raacaynaa haddii ay diidaanna iyagaa naga yaqaanee annaga maxaa naga khuseeya sidaa ayay carabtu odhanaysa nabigu wuxuu u dadaalayay inuu caqabadaa ka wareejiyo jidka dacwada marka sidaa daraaddeed yuu nimankaa inuu soo dhoweeya aqal qalbiga kaga soo dhacday aayadahan cajabtalaa soo degayoo waxaa layidhi ha eryin kuwaa ilaahay caabudayo gelinka horiyo gelinka dambaba oo ikhlaas weliba yuriiduuna wajhah sidaa yuriiduuna wajha allaahi markaasaa waxaa lihi maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika calayhim min shay fatatrudahum fatakuuna min aldaalimiin waxaa qur-aanku wuxuu leeyahay adiga xisaabtooda kuma saarno xisaabtaadana iyaga ma saarno oo markaa hadday xisaabtiina isa saarnaan lahayd fatadrudahum markaa aad erido oo fatakuuna markaa waxaad noqonaysaa min aldaalimiina kuwa xadgudbay oo miisaankii ilaahay meel kaga dhacay ayaad noqonaysaabaa nebiga lagu yidhi markaasaa waidaa jaa'aka aladiina yu'minuuna biaayaatina faqul salaamun calaykum hadday kuu yimaadaan waxaa weeye waxaad tidhahdaa salaamu calaykum waxaa aadaabta salaamta waxaa lagu yaqiinay qofka qaadimka ee soo socdo in muxuu ahaay isagu uu wax salaamo oo qofka fadhiyo uu salaamo marka sidaa laakiin hadda aayaddani way cagsiday sababtuna waxaa weeye ikraam la ikraamayo iyo weynayn raggaas la weynaynayo yaa waxaa le waidaa jaa'aka aladiina yu'minuuna biaayaatina faqul waxaad tidhahaa salaamun calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato nabigu markaasuu sidaasuu samayn jiray oo markuu muxuu ahay ay soo baxaan isaga ayaa salaamta ku bilaabi jiray aayadda kalena waxaa weeye wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tutic man akhfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furutaa taana sidaase ka sheekayso waxaa la yidhi naftaada ku xabsi kuwa la jir oo kuwa ilaahay gelinka horiyo gelinka dambaba oo indhahagana yayna tallaabin adiga oo kuwa adduunyada quruxdeeda iyo waxaas doonayo oo tixgelinayo saasuu ilaahay yidhi walaa tutic man akhfalnaa qalbahu kuwaana ha ateecin maxaa yeelay kuwaasi diinta ilaahay ma rabaan sidaa daraaddeed yaa miisaankaasuu ilaahay soo dejiyey aayadda saddexaadna waa middan aan arkayno nabigii sida loo canaantay marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa weeya markuu arko ibnu maktuum intuu u goglo maradiisa intuu u goglo yuu wuxuu odhan jiray marxaban man caatabani allaahu rabbii qofka uu ilaahay igu dagaali rabbigayow soo dhowow maradiisuu u goglayaa tawaaduc wuxuu ka qabo iyo tixgelin ilaahay aayadihiisa uu tixgelinayo taasi waa meeshaa midda kale caaisha waxay tidhi radiallaahu canhaa nabigu haddii uu uu rasuul uuna ahayn oo risaalada uu wax qarinayo wuxuu qarin lahaa dhowr aayadood oo middii aan ku soo maray suuratu alaxzaab waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka waataqi allaaha wa tukhfii fii nafsika ma allaahu mubdiihi wa takhsha annaasa iyo cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiina iyo aayaddanoo cabasa watawallaa kuwaasuu qarin lahaabay tidhi hadduusan rasuul ahayn maxaa yeelay waxaan ognahay dadka madaxda ah ama oo bini aadam oon weliba wasni weyn ilaahay agtiisa ku lahayn iyaga samadooda in la sheega ma ogiye xumaantooda iyo ceebtooda in la sheego raalli kama aha maantoo dhan ayay iyagoo is-ammaanayaan markaasay wax bug iyo bac dad ammaane iyo warbaahin iyo fanaaniin iyo dad ammaana ayay samaysanayaan nebi moxamedna wixii lagu cataabay iyo meeluhu ku gafay oo la toosiyey ayuu qur'aanka dadka u sheegayaa inuusan marka dan ka lahayn oo isagu ikhlaaskiisa ay tahay ayaa halkaa laga garanayaa marka sidaa daraaddeed miisaanka ilaahay ee musaawaadka sinaanta dadka la yidhaahdo qur'aanka ayaa ugu horreeyey kun iyo afar boqol ka hor inta muxuu ahay umamulmutaxida iyo waxaan ay hadda meelaha sheegaan ayna imaanin marka taas weeye waana garanayna axaadiista fasirayso nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa kii muxuu ahaay isagoo asxaabtiisa la fadhiya nin uu u yimid ay qurux iyo xarrago iyo faras qurux badan iyo wax saaran ninkan muxuu idinla yahay buu yidhi markaasay yidhaahaan waa nin aad u sharaf badan oo waxaa weeyaan haddii uu shafeeco oo macnaha uu ergeeyo ergadiisa waa laga aqbali hadduu gabar u fadhiistana gabadha horay baa laga siinayaa nabiguna wuu aamusay oo mid miskiinaa soo maray bal kanna ka warramuu yidhi kan waxaa weeye dadka kuwooda taarta darana oo fuqarada ah haddii uu ergeeyo cidna maqli mayso ergadiisa hadduu gabarh doonana gabadhiisa cidna iska siin mayso nabiga wuu dhaartay oo wuxuu idhi wallaahi kan aad u jeeddaan ayaa wuxuu ka khayr badan yahay kii hore oo dhulka laga buuxiyey marka diinta ilaahay waxaa weeye miisaankeeda waa taqwada iyo cabsida ilaahay inna akramakum cinda allaahi adqaakum cabasa wuu waxaa weeye nebi maxamed wejiguu uruuriyey wa tawallaa wuuna jeedsaday an jaa'ahu inuu u yimid al acmaa kii indhoolaha ahaa wamaa yudriika maxaa ku ogeysee nebi maxamedow lacallahu cabdulaahi ibnu maktuumka wuxuu mudan yahay wuxuu mudan yahay oo indhoolaha yazakaa inuu dahirmo oo akhlaaqda xun iyo uu iska dahiro ow yadakara inuu waansamo oo fatanfacahu dikraa waanadu ay anfacdo ayuu mudan yahay amaa man istaqhnaa amaa man amaa man istaqhnaa qofkii dooqdoomay oo isaga kibirsan oo xoolihiisa iyo madaxnimada uu haysto ku deeqtoomay yaad fa anta an fa anta adugu lahu kaasaa tasaddaa u bambaxdaa wamaa calayka maxaa kaa saaran anlaa yazakaa hadduu dahirmi waayo maxaa kaa saaran uusan weligii dahirmin taa waa qaacidada kale oo laga fahmayo islaamkan waa loo baahan yahay isaga cidna uma baahno ilaahay subxaana wa tacaala addoommihiisaa u baahane ilaahay uma baahno addoommihiisa wa amaa man jaa'aka kii kuu yimid yascaa isagoo soconayo oo dalab cilmiga dalbayo oo khayrka ku dadaalayo wa huwa yakhshaa ilaahayna ka baqayo fa anta adigu canhu kaa xaggiisaa talahaa ayaad ka mashquushaa kallaa maanta kadib waxaa la yidhi ha samaynin sidaa nabigeenna waa lala hadlay waxaa la yidhi kallaa maanta kadib laa tafcal bacda alyowmi mitla daalika saasoo kale ha yeelin waxaa weeyaan innahaa aayaadkan qur'aanka ah tadkiratun waana weeye dadka waa la waaninayaa qofkii ilaahay ku hanuunina wuu ku soo hanuuni qofkii kalena cid u baahan ma jirto iyo wa tabsiratan lilkhalqi faman shaa'a qofkii doono dakarahu wuu waansamaa qofkii doono ilaahay addoomihiisa ka mida qur'aankuu ku waansamaa wuxuuna ka faa'iidaystaa towjiihaadka uu qur'aanka leeyahay qofkii aan rabinna waxaa weeye kama faa'iidaysanayo wa kaana alfuqaraa'u waxay ahaa nabi fii majlisihi umaraa'u baa la yidhi bacda haada alcitaab waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu canaantay nimankii fuqarada ahaa umaro niman madaxa ayay isu rogeen isaga meesha uu fadhiyo nabigu kallaa inahaa tadkira waxaa weeyaan kallaa inahaa tadkira faman shaaa dakara fii suxufin waxaa weye warqado ayay ku yaalaan mukaramatin qur'aankii wuxuu ku yaalaa xaashiyo ilaahay agtiisa oo la karaameeyey marfuucatin oo caaliyata alqadri waalmakaana aad iyo aad u sarreeyo oo mutaharatin la tahiray oo gacmaha shayaadiinta iyo can kulli danasin meeshaa waa laga qaatay sidii suuraddii aan ku soo marray idaa waqacat ilwaaqica iyo tanba ruuxa oo xadadka walow asqar ha ahaadee qabo inuusan kitaabka taabanin qof aan weysaysnayn inuusan qur'aanka taabanin fii suxufin mukarama marfuucatin oo sha'nigeeda uu sarreeyo mutaharatin oo la tahiray biaydii safaratin waxaa weeye sufaro gacantooduu ku sugan yahay biaydii malaa'ikatin malaa'ig gacantoodoo ilaahay uu safiiro ka dhigay isaga iyo rusushiisa dhexdooda waxaa weeye kuwaasoo malaa'igtaasoo kiraamin oo wanaagsan bararatin oo mutiiciina oo ilaahay weynaynayo ateecayo ilaahay ka cabsanayo adqiyaa'u sulaxaa'u ah laa yacsuuna allaaha ilaahay ma caasiyaan maa amarahum wixii uu faray wayafcaluuna waxay sameeyaan maa yu'maruuna waxa la samaynayo intaa markaan ka baxnay yaan gaaladii baa loo gelayaa iyo waxaa weeye wixii lagu yaqiinay alla wuxuu idhi qutila waa la lacnaday ama waa la dilay al-insaanu insaankii gaalka ahaa waa la dilaye maa akfarahu maxaa gaalnimo badiyey waa tacajub weeye ta waa lala yaaban yahay gaalkii waa la lacnaday naxariista ilaahayna waa laga fogeeyey maxaa gaalnimadiisa adkeeyey isagoo ilaahay samafalkiisa iyo nicmooyinkiisa agtiisa ay ka badatay aayaddan waxaa weeye waa la habaaray gaaladii biashnaci dacawaati wa afdacahaa tan ugu daran baa lagu habaaray markaasaa waxaa la weyddiinayaa markuu gaaloobayo min ayi shayin maxaybaa khalaqahu insaankan ilaahay uu ka abuuray gaalka ah min ayi shayin khalaqa allaahu haada alkaafira xataa yatakabbara calaa rabbiyu iska weyneeyo wixii laga abuuray waa la sheego min nudfatin candhuuf baa laga abuuray mini ah khalaqahu ilaahay baa abuuray faqadarahu ilaahay baa sargooyey min maa'in mahiinin xaqiir biyo waxaa weeye xaqiira oo la yaraysto oo qofkii xataa ay ka soo baxaysa minida inay jidhkiisa ku daadato ama maradiisa aan raalli ka noqonaynin min maa'in mahiin ayaa laga abuuray marka fii batni ummihi ayuu soo maray min nudfatin humma min calaqatin sidii aan ku soo maray suuradihii kaleeto ilaahay qadara risqahu waxaa weeye risqigiisii maalintaa oo caloosha ku jiray ayaa la qadaray wa ajalahu ajalkiisina waa la qadaray camalkiisina waa la qadaray wa shaqiyun ow saciidunna waa la qadaray humma markaa ka bacdi assabiila jidkii uu soo mari lahaa oo hooyadii caloosheeda uu kaga soo bixi lahaa uu adduunkan ku imaan lahaa yaa yasarahu ilaahay u sahlayoo si uu hooyadii caloosheeda uga soo baxo alimaam xasan albisri wuxuu yidhi kayfa yatakabbaru see buu isu weynaynayaa man kharaja qof ka soo baxay min sabiili albawli maratayni meesha laga kaadiyo yuu laba goor ka soo baxay markii hore aabbihiis cudwigiisa ama xubinka taranka ah oo dakarka ayaa minidiisu ka soo baxdayoo waa meesha laga kaadiyo nafteed markan dambena hooyadii waxaa weeyaan cudwigeeda ayuu ka soo baxay oo waa meeshay ka kaadido sidaasuu marka waxaa weeye imaamka xasan bisri wuxuu yidhi sidee buu u kibrayaa laba goor qof meel laga kaadinayo ka soo baxay humma markaa ka bacdigeed buu ammaatahu ilaahay baa dilay fiiri intii dhaxoo dhan waxa uu samaystay waa la soo duuduubay intuu cumri noolaa hadduu kun sano noolaa iyo hadduu boqol noolaa iyo hadduu inka yar noolaaba humma ammaatahu waa la dilay fa aqbarahu ilaahay baa aasay waa la xabaalay wuu dilay ilaahayoo markaasuu qabri u yeelay oo isagoo la karaamaynayo siduu qur'aanka u yimi waqad karramnaa banii aadama wax bini aadam aan ahayn oo intaa lagu dhibtoonayo oo la dhaqayo oo kafan la gelinayo oo lagu tukanayo hadduu mu'min yahay oo muxuu ahay meydkiisa la asturayo dhulka hoostiisa si uusan u soo urin la gelinayo oon bini aadam ahayn ma jiro marka sidaas weeyaan humma amaatahu fa aqbara humma markaa ka bacdi idaa shaa'a ilaahay markuu doono yuu ansharahu soo bixinayaa waa la soo noolaynayaa si loo xisaabo idaa shaa'a lianna waqta albacthi hayru macluumin liaxad sidaasaa mashii'ada ilaahay loogu xidhay kallaa markaasaa waxaa lihi insaanka ha ka reebtoomo ha ka joogo gaalnimadan uu ku socdo kallaa insaankii haadalkaafir kibirkiisa iyo isweynayntiisa ha ka joogo lammaa yaqdi weli ma usan gudanin maa amarahu rabbigiisaa abuuray waxaa humma sabiila yasarahu humma amaatahu fa aqbarah allaha intaa sameeyey lammaa yaqdi ma usan gudanin lammaada waxaa weeye wixii aan weli dhicin laakiin la filayo inuu dhici doono ayaa lagu anfiyaa ama lagu diidaa lammaa yaqdi weli ma uusan gudanin maa amarahu wixii uu rabbigii safaray macnaha ma una ku shigrinin mana ateecin intaa markaan ka soo baxnay ayaa waxaa loo noqonayaa bini aadamka iyo cunnaday cunayeen allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa falyandur ha fiiriyo al-insaanu insaanka ilaa tacaamihi cunnada uu cunayo ha fiiriyo awoodda ilaahay iyo sakhiraadda ilaahay ee ku jirto wa waxaa waxaa weeyaan haddii wax kasta lasoo hordhigo oo macaan badan intuu jugsiyuu iskala iska dhaqaaqi isagoon wuxuuna ku fikirin inta yare aad cunayso roodhiga yar ama canjeerada yar haddii aad ku fikirtahay waxaad arkaysaa meeqaa isu kaalmaysatay ilaahay baa cirka roob ka keenay dhulkii baa marka yaa la jeexjeexay badar baa soo baxay badarkaan iskama bixine dad baa ku dhibtoodayoo abuurka ku riday oo falay oo qardajeexay oo waraabiyey oo ka warqabay ilaa ay ka go'do markaasaa la soo gooyey waa la shukulay waa la soo raray suuqaa la keenay waa la gaday waxaa weeye markaasay ku soo gaadhay waa markii kadibbaa waa la shiiday markii la shiidayna waa la cajiinay markii la cajiinayna waa la dubay dubiddiina waxay qaadatay biyo waa lagu daray cajiinkii dubiddiina waxaa dhuxul iyo waxbaa ayaa loo baahday intaana qof dumara iyo muxua qof kale wuxuu ahaadaba ayaa dul joogay oo ku rafaadayay ilaa ay afkaaga ka soo gaadho roodhigaasi meequubu soo maray falyandur ilinsaanu ilaa tacaamihi cuntada uu cunaya bal ha ka fiirsado annaa annagu buu yidhi sidii marka ay timid baa la sheegayaaye sababna almaa'a biyihii baan shubnay sabban shubid baan awooddanadaan ku shubnoo daruurtii baan ka keennay dhulkaana keennay waxaa weeye soo dejin cajab badan humma markaa ka bacdina shaqaqnaa waxaan jeexnay alarda dhulkii baan shaqan shaqaqna alarda oo markaasaa tigaadii iyo beertii iyo dheelidii baa soo baxday oo fa ambatnaa waan bixinnay fiihaa dhulkii dhexdiisa xabban midhaan ka soo bixinnay iyo wa cinaban iyo cinab iyo wa qadban iyo qadbi waan arki doonnaaye waxaa weeye xabban yakhtaatu bihi nnaasu wayaddakhiluunahu iyo wa cinaban oo macaan iyo waxyaabihii kale oo begelka waxaan dhahno ama ansalaatada wa qadban begel iyo ansalaato yaa ilaahay sooyaa soo saaray iyo wa qadban iyo wa zaytuunan iyo zaytuun zaytuunna isna waa la yaqaanaa midka soomaalidu zaytuun ay yidhaahdaan zaytuunkaa ma ahe jawaafaa la dhahaa maadaama muxuu ahayd soomaalidu in badan carabta ay tagtay oo muxuu ahaayey ay arkeen zaytuunka waa midkaa marna waxaa weeye cagaarka ah midna madowga ah ee biyaha wata ee dhanaan ee la cuno weeyaan iyo wa zaytuunan zaytuun iyo wa nakhlan iyo timir yuu ilaahay muxuu ahaayey ayuu soo saaray iyo wa xadaa'iqa beero oo waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan wa xadaa'iqa beerihii oo jardiinooyin basaatiina kathiirata alasjaar yaa la soo saaray hulban oo muxuu ahaaye marmar weyn hulbanta waxaa weeye asalkiisa dibiga qoortiisa iyo ruuxa ragga ee xoogga badane kuwan muxuu ahaayey culayska qaado qoortooda iyo kuwaasoo kale hulban la yidhaahdaa oo marmar weyn oo ama waxaa weeyaan oo qoor weyn weeye hulban oo ad adag iyo wa faakihatan wax lagu faakihaysto iyo wa abban iyo ab oo muxuu ahaaye tigaadii ah oo xoolaha waxay cunayeen waxaa weeye abbantaa sayidinaa cumar radiallaahu canhu yaa mixraabka ayuu joogay dadka ayuu khudbo u aqrinayay marka aayaddanuu aqriyayoo wa faakihatan wa abban faakihadii waan garannaye abbanna maxay tahay buu yidhi haddana isagabaa isla hadlayoo wuxuu yidhi nalooma dirinoo waa waxaa weeye waa waxyaabaha takallufka wamaa ana min almutakallifiina ilaahayna uu yidhi maxaa intaasoo dhan loo bixiyey mataacan raaxaysiin oo lakum idinka idinla idin raaxaysiinayo iyo weli ancaamikum nicmoolaydiinna ku nicmoolaydiini geelii iyo lo'dii iyo adhigii iyo idinki iyo wixoo dhan waxaa weeyaan markii ilaahay haadihi al aayaad waa imtinaanun waxaa lagu mannaysanayaa addoommaha ilaahay in ay u deliishadaan waxaa weeyaan tigaaddaa ilaahay uu dhulka ka soo bixiyey dhintay inuu ajsaamta iyo jismigana uu soo noolayn karo intaa markii laga baxay yuu ilaahay wuxuu yidhi haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha joogo darsigeennii